الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وبابك الكبر oo axaadiistiisii iyo taas baan kuba jirnay kollay dee waa taxriimkiisa iyo dembigiisa weynidii iyo waciidka weyn ee u soo arooray dadka iyagu mutakabiriinta ama dee bal xataa wax kibri lagu magacaabo oo kii kibrigii sharcigaa qalbigooda uu kuba sugan yahay taas baa axaadiisan iyo baabkani uu kuba tacalluqsanaa kolle axaadiisna waxoogaa bay noqonaysaa ayadda xadiiskii ugu dheeraana waan soo aragnay waanay noo socdaan wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yunus bn اlqaasimi abu cumar alyamaamiyu qaala xadaanaa cikrimat bnu khaalidi qaala samictu bna cumara can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu bal musadad ibnu musarhaddee kolley haatan malaa isma tacriifinayno yunus ibn اlqasim waa dee kolley waxaan filayaa saakun baabay noogu horeysa kitaabkana kuma badnaan doono waa nin kolley atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid ah hiqaa weeyaan oo hiqaadii ruwaadda ka mid ah bukhaari baana la gooni noqdo a'immada kale kala gooni noqday waxwarinta laga wariyo oo macnaa kitaabkeena nun maaha dee saxiixanaha kaba wariyo bal saxiixana axaadiidiisu aad bay uguba yar tahay laakiin a'imadii kale iyagu dee shantii kale kutubtooda kuma sugno isaga la gooni noqday xagga warin wax laga wariyo laakiin waa nin hiqaab ama cikrimat bnu khaalid waa nin rijaasha kutubta lixdaaba kaba midoo dee horena waxaan filaya waynu u soo aragnay cikrimat bnu khaalid bn alcaas bni hishaam waa nin adugu quraysh oo reer bani maqsuuma oo taabici dhexa ah oo hiqa ah qaala wuxuu markaa cikrimaha saa odhanaya samictu bna cumara ina cumar baan maqlay can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam raawiyan weeye xaal uu ka warinayo can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlaya rasuulka ilaahay man tacadama fii nafsih aw ikhtaala fii mashiyatih laqiya allaha caza wajalla wahuwa calayhi qadbaano man tacadama ninka isweyneeye weeye fii nafsihi waa naftiisa macnaa wuxuu isu arkay ruux cadiima oo weyn oo dadka kaleba ka mudan oo dee inuu yahay oo isagu fii nafsihi ayuu isu arkay waa dee kibirkii isla weynidii oo waa isweyneeye fii nafsihi taas aw ikhtaala ama se xaragoodo oo fii mishyatihi socodkiisa ama hay-adda uu soconayo mishaduna waa masder dee masderu hay-a weeyaanoo kollay dee waxa wasankan ama lagaba cabiraa ficlatun shayga hay-adiisa iyo marka la caddaynayo oo haddii imaka aljilsatu la yidhaaho waa hay-ada iyo xaalada loo fadhiisto almishyatuna waa sida loo socdo haddii aljalsatu aan nidhaahno macnuhu waa isbeddelayaayo waa fadhiisigan khaasatan mar keliya la fadhiisanayo sida dee aklatun iyo qacdatun iyo wixii la midka masar mara laakiin ficlatun marka ay tahay waa masar hay-o macnaa waa xaalada iyo hay-adoo waa imaka ruuxa sida uu u soconayo ayuu dee isnaftiisii ayaa cajabgelisay oo dee waa xaragoonayaayoo isjejebinayaayoo adigu bal si u soconaya baa si dee ikhtiyaar iyo kibir iyo isla weyne ku sugan tahay buu u soconayaa laqiya allaaha ilaahay buu la kulmaa caza wajalla wal huwa alxaal huwa ilaahay calayhi waa shaksigaa korkiisa qadbaan uu cadhaysan yahay kolley dee waxay ku qaydan tahay haddii aanu ka toobadkeenin weeye oo uu saa xaaladiisu iyadoy tahay uu kuba dhinto waciidka jazihiisa iyo abaalkiisa noqonaya waa inuu ilaahay la kulmo waa bacda mowti iyadoo ilaahay u cadhaysanyaho wuxuu ugu cadhaysan yahay de waa ficilkiisaa xun waa kibirka isla weynida ikhtiyaalkanna waa nooc iyada naftiisii baa cajab gelisay waa isna kibirkii unbuu kaba mid yahay haddaba ikhtiyaalkan iyo taa waatee xadiidka saxiixa iyadaba inooguba soo aroortay meedee inoogu sugnaatay shaksi dadkii inaga horreeyey ahaa oo dee labis fiican xidhsa xidhnaa naftiisu ay cajab gelisay oo dee taan sano oo kala socodkiisaniyo taa oo ilaahay subxaana wa tacaala dhulka la gooyo uu rasuulkii ilaa yihi fa huwa yatajarjaru ilaa yowmi alqiyaama maalinba inbuu sii dhaadhacaya waa sii socda uun waa arrintan haddaba in iyada dee dembi kasta oo shirki iyo wixii ka yarba ruuxu hadduu ka toobad keeno dembi buu sameeyey taas kol hadduu kaba toobad keenay dee wax loo qabanayo maaha ee waa ruuxii aan deesan ku dhinteen ka toobadkeenin baa waciidka ama jazahiisu iyo abaalkiisu noqonayaa tan weeye waana dee waxay noogu sugan uun dembiga weyn iyo dee aad dee wax madmuuma uu yahay kibirka iyo isla weynida iyo ikhtiyaal filmashiya iyo waxyaalaha caynkaas xadaثna cabdالعaزيiز بن cabdاللaahi عan cabdالعaزيiز بn محamedi عan محamed بn cmr عan أbi سلمةa عan أbi هurayraةa qaala أnahu qaal sanadku waa dadaynu soo wada aragnay kollay labada cabdالعaزيizna iyagoo san u kala warinayana kitaabka hore inoogu soo horeysay oo meeshii ugu horreysaynu iyagoo san wada socdo ku soo aragnay waa xadiidkii raqamkiisu sagaal iyo toddobaatan ahaaba cabdulcaziis ibnu cabdillaahi al-uweysi oo iyo dee cabdulcaziis ibnu moxamed waa ninkii shahiirka ku aadaara wardi kitaabkaynu ku soo marray iyagoo sidaa wax u kala warinayana waan soo marray midna waa atbaacu taabiciintii dhexe midna waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa waana nin hiqa al-uweysi cabdulcaziis ibnu cabdillaahi ibnu yaxya moxamed ibni camr ibni calqamana waa nin adigu kolley waxaa la arkaa xadiidka raggiisa ninka ugu yar hooseynayuu noqonayaa laakiin isaguna dee bal xadiidkiisu waa dee marka la eego xasanka noocyadiisa kuwa ugu sarreeyuu noqdaayo ama waa rijaasha xadiidka xasanka ahoo xagga xifdigiisa hoos ugaba dhiga rijaasha kitaabka saxiix ama xadiidka saxiixa ah laakiin moxamed ibni camr ibni calqamana isna horeynu usoo aragnay isagoo kaba warinaya abusalamaha nina cabdiraxmaan ibnu cawfna kitaabka meeluu ku horreeya bal ma haddee meel keliya waynu hore usoo aragno sanadku waa dad aynu soo wada aragnay bal dee kolley sanadsaa hore looguma wada qabto ruuxuna uma wada xusuusnaado dadkaa uu soo mareen wuxuu abusalama can abi hurayrata abusalamata bnu cabdiraxmaan ibni cawf waa nin caalimoo fuqahadii madiine ka mid oo kolkol toddobada lagu daro de waayo ninka toddobaad baa adigu kolley saddex nin ay dhexdiisa ku celceliyaan waa fulaaniyo ka toddobaad waa dee mid isaga ka mid ninkani kaga mid yahaye ee waa nin aynu soo marray marka la eego abu hurayrena axaadiidiisan kutubta inoogu sugan amaday tahay saxiixa iyo sunantaba inooguba sugan waa dadka ugu badan buu kaba mid yahay waa dadka abu hurayre wax ka wariya axaadiidiisa ee kutubtan khaasatan lixdaa inooguba sugan kuwa ugu badan isaga iyo abu saalix iyobaaba kaba mid awe wuxuu yidhi haddaba abu hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi mastakbara ma kibrin oo kibir beri buu ka noqday weeye man ruuxa akala cuno macahu maciisa uu cuno khaadimuhu khaadimkiisii wax la cuno warakiba fuula alximaara dameer bilaswaaqi suuqyada wactaqala xidho oo ama dee dabro oo ama dee waxa weeyaan kolley dabaryo taasun loogama jeeda hay qabto uun weeye waatanoo ama lugteeda un ha laba qabto ama wuxuun ashaata neefkii adhi ahaayoo faxalabaha ridi ama laxdi faxalabaha lisa ruuxaasi ma kibrinoo ujeeddadu kibir waa ka beeri noqday ruuxaasi oo ruuxaasi ruux kibir le maaha isla weyni le maaha waa ruuxa mutawaadica ruuxaan acmaasha caynkaasa ka xishoon naftiisii maalan taas ee la yimaadaa ma kibrinoo macnaa ujeeddadu waxa weye ruuxaasi ruux kibir ku sifoobay ma aha taaba weeye oo dee khaadimkiisa kolley mana horeynu u soo marray kolley abwaab dee istaba socotay baa addoomaha iyo waxaa ku tacalluqsan meelaha meel ka mid a xadiid yar dheeraayo iyadoo cumar ibnu اlkhadaab uu safan ibnu umaye xeedho keene cunto ah oo dad masaakiina iyo addoomaye ay laba cuneenoo uu hadal yidhi cumar ibnualkhadaab ee ilaahay ha xumeeyo kuwa diidaya oo nacaya inay addoommahooda ama addoomihii ay wax la cunaan oo kale isna waa la cunayo uu lahaa insafaana ee ma diidayne laakiin dee cuntadii fiicnayd cunto nagu wada filan maaho marka arrinku waa istisaar intanuu isagu leeyahy la gooni noqo bal ninkii sayidka ayo bal hadal saasi abwaabtii markaynu eegno mamaaligta ayay inoogu horeeyeen bal xadiidkuna kolley dee sanadkiisa waa taan soo sheegnay markaan eegno moxamed ibnu camrin iyo taas oo kalena dee waxaaba adigu xadiidkii xasan baa sanadkiisuna noqonaya waxay noqonaysaa un ruuxa caynkaasee addoonkiisii ama khaadimkiisii aanu addoonkaba ahayn ee fadhiisinaye cunto uu la cunayo bal waa layna farayno oo rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi haddii khaadimkiisu dee saynu soo marnay ama axadkiin khaadimkiisu cuntadii uu laba yimaado ha fadhiisiyo maciis hala cuno saasayn soo marnay haddii aan taa yeelahayn waxa uga daro cuntadii tan fa innahu waliya cilaajahu markaa dee ka shaqayntiisii iyo kuleelkiisiiy wixii buu tawaliyey haddaba ruuxa khaadimkiisa isaga wax la cunayo dee ruux markaa isla weyniyo kibir leh ma aha waayo tani waa mid warakib alximaara bilaswaaqna dee marka la eego waxyaalihii la fuuli jiray iyaga waktigaas dee markay safar gelayaan geel buu ahaa wixii safar loo qaadan jiray farda iyo dee xaraga iyo isqurux iyo waxyaalana waa loo fuuli jiray dagaalna waa taas oo kale kolkol magaalooyinka dee baqashoo kale iyadana dadkaas dee waxa weeye ama markuubkooda ama dadkaa dee martabadaa sare in ama dadkaa dabaqada sare waxay fuulaan way ahayd laakiin dameerkaoo kale oo weliba dee halkan in suuqiya iyo magaalo dhexdeed lagu fuulayaa adugu waa dee ruux mutawaadicati oo dadkaa isla weyne kibirka lihi way ka xishoonayeen oo umuuraha lamabay imanayn dee waxaa la mida imaka waktigaa hore hadday taa ahayd waktiyadan dambe waxyaalahan la fuulo waa kii liitay een qiimo saasa lahayne aan waxa weeyaan dee taas lahayn waa noqonayaa ee ruuxu uu fuulo oonu ka xishoon ee bal maalan ama shay dee xataa gaadhigii ha noqotay qiimihiisa kuwa uu liitay ee noocyada iskaba liita uu yahay wax kaleo markuub kale oo aan isagu bal waxa weeyaan wax saasa iyo qiimo sidaasa iyo dadka aan agtooda kuba lahayn waa ruuxaasi beri waa ka noqday un kibir weeye dee arrinta kalena inaga kolley malaha dee geel iyo in la liso un mooye ari dumar baa iyaga loo yaqaanay iyaga xaggaa kolley inta badan waxaaba dee rag baa wuxu lisi jiray waktiyada hore geel iyo dee iyada sharaf iyo magac bay u ahayd ninku hadduu lisayo laakiin ari oo kale iyo ama iimaaday u diin jireen ama waxyaalo ruuxa dee saa aynu soo marray rasuulkii ilaahay waa lisi jiray neefkiisaasba waa maali jiraybe isagu neefkaa weliba adhigaa dee dawaabta ama mawaashida kuwoodii u hooseeyey kaba mid ah in isagu aan ka xishoonayne maalaya isagu ka lisaya isaguna kibir ma laha weeyaanoo ujeeddada umuuraha caynkana ruuxa ku sifooba waa ruux markaa anti iyo kibir iyo isla weyni aanay kuba sugnayn taaba wey xadiidii adigu tirmidi ay wariyeen oo jubayr ibnu mudcim baa wuxuu lahaa waxa aniga ay leeyihiin ninkan waa nin dee mutakabir oo isla weyn oo taa waa saxaabigaas baa leh dameer baan fuulay shamlada waa libaas ka acraabta ay xidhan jireen oo kale oo dee kuwoodii qaaliga ahayn taasna waan xidhay shaato ama neef adhiyana waan maaloo waan lisay rasuulka ilaahayna wuxuu yihi ruuxa waxyaalaha caynkaasa ruuxa sameeya falaysa fiihi min alkibri shay ama min shay wax kibiroo ninka caynkaasa ku sugani ma jirto ujeeddadu acmaasha caynkane waa acmaal tawaaduc weeyaan oo ruux isla weyne waxaan waa ka xishoodaayee umuuraha ruuxii la yimi kibir waa ka beri noqday oo kibir isagu ruuxaasi kuma sugnaa xadaثna muuse bnu baxrin dee kibirkana hadda tacriifkiisii waxaa fila waa inoo horeeyey waana inoo dambeeyaayo safu اlxaqi wa kamsu الnaas ama badr اlxaqi wa kamdu الnaas oo lafti inoo dambeeya ah waa kibirkan madmuumka ah ee waciidkan weyn lagu mudanaya waa kibirkaas dee ruuxu xaq loo sheegay uu diidayo iska sarraysiinayo inu aqbalayno xataa ruuxan qaa'ilka haba diidayo amase dadki ka yaraysanaya u dadkii yaraysanaya kibirku waa kaas weeye ama waxyaalo kale oo dhici karta dadku kibir ay u haystaan ee kibir maha kol haddaanu labadaa mid ahayn waana waxaynu soo aragnay xadiidkii dheeraa ee wasiyadii nebi nuuxna ay kuba sugnayd oo fahuwa an yakuuna liaxadina naclaani xasanataani an yakuuna liaxadina jub tuxlatun yalbasuha waana wax kaloo inoo dambeeyo noocaasna waa jira xdثna موسى بن بحر قال xdثna علي بن هاشم بن البريدي قال xdثna صالح بياع الأكسية عن جدته قالت رأيت عليا رضي الله عنه kley سندkan malaa inta inoogu sugan dee أميir المؤمiنiin cلي بن أبي طالب mooye wax inoo horeeyey ma aha waa dad inagu cusub muسى بن برحن waa nin kunyadiisa أبو عمrاan lagu kunyoodo reer marwo ahaa walow asalkiisa hore ciraaq uu yahay kitaabkeennan al-adab ulmufrad unbuu ku sugan yahay markaan eegno kutubtan usuushiya wixii soo raacayay oo bukhaari unbaa kitaabkan wax kaga wariyey ee cid kale oo a'immadaas ahoo kutubtooda wax kaga warisay ma jirto muuse bnu baxrin abu cimraan ibnu xibbaanna kitaabkiisan dadka siqaadkaa uu ku ururiyey kolkol tasaahul baa jaanibka tawsiiqa uga dhaca ama jaanibkaa waa leeyahay uu ku soo arooriyey siqa ahaan xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa maqbuul min alcaashira anin dee ujeeddadu axaadiisa siaasa ma laha xadiidkiisii makaan uga tagnaana ma jirto cid kalena waxaan macnahan way la warisay bal markaan taasba weeyaanoo maqbuul waana caashiro atbaacu taabiciintii raggii la kulmay weeye kuwii ugu waaweynaa weeye dabaqadan sheekhyada bukhaariya ay u badan yihin walow dee atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna wax ka mid a waa kibaara shuyuukhi taas dabaqada koowaad ee sheekhadiisa kuwaasay noqdaan oo bal maalan uu dad saasa wax ka wariyo ama caliy bnu haashim ibnu lbariid waa nin kitaabka muslimna inoogu sugan bukhaarina adabkiisa inuu ku sugan yahay saxiixa kuma sugna waana atbaacu taabiciintii dhexe aduu weliba kuwa kuwoodii yaryaraa dabaqadaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo raggaa dabaqadiisa weliba raggoodii yaryaraa bal markaa waxa weeyaan isagu nin saasa weeye xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa dee saduuqun yatashayac cibaadagu bal ma nooc yar tashayuco kolley hadduu ninku siaan shalay soo sheegnay axaadiisiisa dabdinayo dadkii qulaada ahaa ama raafidada nimanka laydhaa aan ahaynee dee bal abubakar iyo cumar yaani ka nabadgeli jireen cay jiro kuwaas iyagu cid kutubtan inooguma sugno dee dadkaa rafdiga ku xeel dheeraaday ee arrintu ahayd tashayucoodaa horena waqtigaa hore ee curfa almutaqadimiin taqdiima caliyin calaa cusmaanaba tashayuc bay u arkayeen eeg cali haddii la horraysiiyo cusmaan laga horraysiiyo waa qayb tashayuc waana siday reer kuufa u badnaayeen reer kuufa culimmadoodna intooda badani waa waxay qabeen bal waa dadkii iyagu dee waa qowl la odhan karo erasu maaha un dee shiica ahaan reer kuufa waa xufaadoodii iyo a'immadoodii iyo culimmadaa dee ahlu sunnaba ahayd ee reer kufa ayaa taasin oo waxay ka dhigaan waa qowl dee ahlu sunna uu leeya cali iyo cusmaankeebaa fadliga ku horeeyo waa cusmaan baa horeeyo saa tartiibtii khilaafaday u kala fadli badayin laakiin qowlna waa jiraa sida suyuudi alfiyadiisaba wa qablahu aw bacdu qowlaani cali waa suu yidhaah cusmaan hortii waxaa ama dabadi laba qowl dee sufyaan thawriya walow markii dambe malaha qowlkiisuu ka dunaaya amtaashiiyo raggii reer kuufa waatay baday wanaadir ba ay kuba ahayd ruux reer kuufa on malaha waqtiyada aan qabin qowlkaas bal ragga caynkaas ee intaa qabin tarjamadooday ku xusaan oo kale laba arrimood baa lagu yaqaano nebiidkuy cabbi jireen iyo ee tan oo kale wixii kale naadir ba iyaga ku ahayno waa ruux gaar ahaan in loo xuso mudan baabay kutubu taraajim tahay bal markaa taas bay ahayd dee hadduu sii xeel dheeraadana kaa isagu ka horraysinaya abubakar iyo cumar ee lahaa waaba ka fadli badan yahay khilaafadooda haba sugayee kolley qaalibka tashayuc buu iyaga ahaa agtooda baninkan waa saduuq iyo tashayac kabay cabirin waa taasi aduu bal waa yar nooc tashayuc waa leeyahay waa ninkan ibnu haashim ibnulbariid ama ninkan kale ee saalix bayaacu lagsiya bayaacu lagsiya kolley bukhaari kitaab horta kitaabkeenan unbuu ku jiraa isaguna oo meel kale kutubtaa kuma sugnaa bukhaarina kitaabkeennana aan haynay aladabulmufrad halkanunbuu ku leeyahe meel kale kuma laha arrinkay laynoo soo wadaana xadiid marfuuca maahae waa ahar ama xadiid mawquufa ahar mawquufa weeyaanoo aharkan mawquufka ah oo keliya ayuu bukhaari fil adabna ku leeyahay waa nintaas malaha xagga marka laga sida mizi iyo ay dee dahab iyo yidhaahaana cali bnu haashim mooyaane cid kaloo wax ka warisay ma hayno oo lama warin oo xaafid maqbuul ha kaba cabireen dee haddii la yidhaha cali bnu haashim unbaa kaba wariyey cid dee tawsiiqisada ma jirto ruux majhuuluu noqonayaae bal waxaan leenahay kitaabkeennana aharkan mawquufka ayuu ku leeyahay ayeydi iyada kolley tarjamadeeda ma hayno ama horta anugu ma hayo may dhigan waxaana jirta waayo dee horta waa ruuxa majhuulkaa waa ruux taabiciyada un baan filayaa laakiin tarjamo umay dhigan kutubtan waaweyn ee xaggan taraajimta dee kuwooda ugu mudan baan leenahay labada kitaab ee ugu mudani waa tahdiib ulkamaal iyo tahdiib utahdiib labadaas weeye waa labada kitaab oo midna mizi baa leh midna xaafid baa leh walow dee kitaab dahabina jire laakiin waa dee culimmadu kuway isticmaaleen la badsaday ee uguna mudan ikhtisaaraadka tahdiib ulkamaal la ikhtisaariyeyna ka xaafid baa ugu mudan marka iyagu waxaa jirta xaafid ibnu xajarna kitaabkiisan tahdiibu tahdiib mid buu ka soo gaabiyey kitaabkan shahiirka ah ee dabaqaadkana taxdiidinaya taqriibu tahdiib la ydhaah haddaba kitaabka taqriibu tahdiib fasal buu kordhiyey aan labada kitaabee waaweyn ku sugnayn waa fasal labadaa kitaab kuma sugnayn kitaabkan yar baa leh aada u muhiima labada kitaab waayo tahdiibulkamaal baan kuma sugnayn tahdiibu tahdiibna isagu ku raacay laakiin taqriib buu kitaab kordhiyey kitaabkaasi waxa weeyaan dadkan asaaniidda dhaca ee la ibhaamiyo ayaa dee isagoo shaksigii ibhaamiyey soo dhiganaya rag iyo dumarba dumarkana meel buu u dhigtaa raggana meel buu u dhigtaaye ayuu markaa ku caddeeyaa oo waa kitaabka dhammaadkiisa oo maalan halkan oo kale waa isagoo idhaaha saalixun can jaddati ayadii buu deeta magacaabaya waa taasuu odhanaya fulaan can abiihi ama can camihi ama taasoo kale deetuu shaksigii magacaabaya tartiibtaasuu ku wadaya waa laba fasilo aada u muhiim oo xagga marka la eego dadka caynkana marka la garan waayo dee meelaha ugu ahamsan ee dee kolley ruuxiina kaba furfurta jahaaladoodii bal waxaan leenahay kitaabkii taqriib saalix can jaddati muu dhigan ba asal ahaan oo iyaduna muu soo dhiganoo markaa jaddadan baan leenahay laa tucrafu tarjamatuhaa ama ma hayno tarjamadeeda iyadaana inoo wadeen see qaalat waxay tidhi ra'aytu waxaan arkay caliyan cali radia allaahu canhu ishtaraa isagoo iibsaday tamran timir bidirhamin dirham ku iibsaday oo dirham buu xabad timir ama dee dirham iibsa waa dee dirham buu timir ku iibsaday dee waa kolley qadcay noqonaya ama waxoogaa timira faxamalahu tamrigii waa timirtii buu qaaday fii milxafati waa maradii uu isagu huwanaa ayuunbuu darafteedii intuu ku xidhay ayuu ku qaatay adugu timirtii faqultu lahu waxaan ku idhi aw qaala lahu rajul waa shakiya waxaan ku idhi ama nin baa ku yidhi axmilu canka axmilu ma qaadaa canka xaggaaga yaa amiira almuminiin kaan aan kaa qaada ya amiira almu'miniin anigu aan kaa qaado qaala markaa wuxuu laamay igama qaaday sidee abulciyaali ciyaalkan dee loo wado ka aabbihiisa ah ayaa axaqu ku xaqle an yaxmila adigu ninka alaabta lahun weeye ama ciyaalkiisii ha u side ama naftiisa ha u sidee saaxibuulmataac ayaa ku xaq leh inuu qaado oo markaa baabka muxuu ugu soo aroorinayaa oo bukhaari halkan uu keenayaa ruuxii alaabtiisii intuu suuqa ka soo iibsaday gacantiisa ha ku sutoo degtiisa ha ku sugtee alaabtiisa qaaday oo taa aan ka xishoon inu alaabtiisa qaato ama caynkaasa kibir ma laha taasna waa waxyaalaha dee keenaya ruuxii inay dee calaamo u ah kibir la-aantiisa ama inaan kibir ku sugnayn oo kii kale isla weynaa inuu suuqyadii iyo dariiqadii alaabtiisii qaato waa ka xishoonayaaba haddaba tan weeyaanoo ninka isagoo alaabta leh ayaa ku xaq leh an yaxmila inuu qaado xadiid ibnu xibbaan wariye kolley sanadkiisa waa daciif oo isagu marfuuc ahaa ayaa waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay saraawiil inuu qaaday oo markaasaa nin doonay inuu ka qaado xadiidku waa daciif baan leenahay laakiin waa macnahan oo uu yihi saaxibu shay axaqu bixamlih ruuxa waxaan alaabta leh ayaa isagu ku xaqleh inuu wixiisa qaato in loo qaadayo taa isagaa ku xaqleh inuu yahay ruux daciifa oo wixii qaadan karayn oo ka caajisaya oo ninkii walaalkii ahaa ee muslimka ugu kaalmeeye uun mooyaane ruuxa leh ayaa ku xaqle weeye oo marka haddii marka la eego alaabta qaadashada sikii lahaabaa ku xaqleh ee inuu yahay ruuxu waxaani ku cuslaaday oo la caawinaya uun mooye bal calaa kulli xaalin abulciyaala xaqan yaxmil xamliga ashyaadii iyo amtiicadii iyo wixiisii uu qaataa iyaduna waa dee wax calaamo ama waxyaalo ah inaan kibir ruuxa kuba sugnayn laa abulciyaali xaqan yaxmila kolley sanadka xadiidkana waataan soo sheegnay jahaalada dee barhkood baa kuba sugan un oo dee ama noqoto saalix ama ayidi haba noqoto waana ahar xadaثna cmaru qaala xadaثna abi qaala xadaثna alacmashu qaala xadaثna abu isxaaqa can abi muslimi اlgari xadaثahu can abi saciidi اlkhudriyi wa abi hurayrata عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال أنه قال وحديث قدسي كل وحديث صحيح مسلمنا إنه قبصوا يدعي مكل بأي وريان حق سندك عمر يا أبي كل وين صاء رقنيه نبرارقين نبرارقين بحونا ويدين إيه عمر كو عمر بن حفص بن غياث أبينا وحفص بن غياث ويه abu isxaaqna waa sabiici abu muslim alagarna waa nin taabiciya oo adugu markii dambe kuufa degay oo hiqa ah oo dabaqadii dhexe kaba mida alagar bay kolkol halkaa horey tarjamadiisa kuba keenaan oy magaciisa kaba dhigaan inuu yahay laqabaanu hayne magaciisa yahay abu muslimna kunyadiisii maantana abu saciid iyo abu hurayra inooga wada warinaya waxaaba la yidhaha labadoodan baa iyagu waxa weeyaan mid kastaaba qayb buu ku lahaa xornimadii uu xoroobay oo way iskaashadeen isaga xorayntiisa oo markaa labadaba mawaalidoodiibuu ka mid noqonayaa waa ninkaa weeye abu muslim algar xadiidkuna dee waa nin hiqaan leenahay oo taabiciintii dhexe kaba mid ahoo dee waa kaa saxiix abu muslimba waa inoogu sugan yahay rijaashiisuu ka mid yahay wuxuu yihi haddaba can inabiyi salى اllahu عalيه wasalam can illaahi caza wajala qaala waa xadiid qudsi marka alcizu cizigu waa cadamadii iyo weynihi iyo cizigu izaari hoos guntigayga weeye walkibriyaau kibriyaa dee waa tacadama cadamada un weeye waa adigu isku dhow yihiinu cadamada iyo weynida iyo wartaas oo kale ridaayi go-ayga sare weeye macnaha waxa weeyaan haddii dee ilaah baa subxaana wa tacaala casiizna waa isaga almutakabirna waa isaga sifaadkiisa u khaaska ah ee cidi aanay la wadaagsan bay ka mid yahay oo dee sifaad baaba jira sa imika arraxma oo kale ilaahay waa kaa raxiimka ee raxmaanka innagana waata laynaga doonaya raxmad inaan ku sifowno oo kale bal ilaahay hadduu kariimiye karamkii inaan kuba sifowno oo kale oo umuuraha caynkaasee ilaahay waa ka cafugiyayo dhaafidda badan oo inaga inaan cafi iyo waxyaalo yeelanno aan kuba sifowno oo wax laynaga doonayo oo layna faray marka taas way ka duwan yihiin sifaadkan marka la eego xaggan dee marka la eego ilaahay waa mutakabir iyo takaburkaas oo alkibriya iyo cizigoo kale macnaha inuu ilaahay isagaa la gooni noqday sifada cadamada iyo sifada ciziga iyo sifada alkibriya isagaa la gooni noqday oo cid la wadaagsanaysaa ma jirta weeye sida sifaadkaa kalean tilmaanay waaba tan oo dad waa ku sifoobi karaa waa la wadaagsanaya waa wax laysafarayo takhalluqeeda laakiin tani ma aha takhalluq iyo ruux yidhaaha saas oo kale isla ay la noqoto inuu taa ku sifoobi karo dee waciidkan baaba sugaya aad iyo adu adagoo waa sifo adigu ilaahay u khaasa faman naasacanii ruuxa ila dooda waa ruuxii isagu isku dayey dee dadkii mooday inuu ka wada sarreeyo isagu dee takaburka iyo isla weynidaas iyo dadku arkay inay ka hooseeyaan iyo umuuraha caynkaasa ay qalbigiisa gashay inay ficlan waxtaasi kama bedelaysa arrintii uu ahaaye ruuxa aniga taa igula doodee doona inuu kuba sifoobo sifaadkaas bishayin shay minhumaa labadooda kaba mid ah cadabtuhu waan cadaabaya macnaa cadaab buu ruuxaasi mudanaya ruuxa umuuraha caynkaasa ee sifaadka ilaahay uba khaaska uu laba gooni noqday ee sarrayntiisa iyo cadamadiisa iyo kibriyihiisa dee tilmaamaya wax adigu bal isagii dee doonay inuu kuba sifoobo oo ka dabeeco yeesho uu arko dadkii inuu ka mudan yahu kaba sarreeyo dadkuna ay duunkii yihiin oo kale iyo taas waa dee dembi aad iyo aad u weyn cadaab daranna uu mudanaya haddaanu ka toobad keenni weeye cadabtu waan cadaabayaan xadiisaan sheegaya dee muslim iyoba waa inoo wariyeen xdثna علي بن حجر قال xdثna إسماعيل قال xdثnي أbو رواحة يزيد بن أيهم عن الهyثم بن مالك الضائي قال سمعت نعمان بن بشير يقول على المنبر isaguna waa أثر موquuفة ayaa inoo soo socda xagga sanadkiisa kollay dhowr nin oo inaan hore u soo arag baa kuba sugan caliy bnu xujrin sheekha bukhaari waa nin reer marwo ah baqdaad degay markii dambena marwo degay waa nin siqa ah xaafid ah aadna waa u cumriyey oo dee waqti dambe ayuu dhintay waayo cumrigiisa malaa boqol ku dhowaaday atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa ayuu kaba mid yahay caliy bnu xujrin bal waa nin siqa ah waxaan oodayay inaan arkayay in nusqadan loo badan yahayoo sanadka xadiidka markuu qabanayay uu ka cabiray ee isagoo sanadkiina daciif yidhi uu yidhi caliy bnu xujri baa ku sugan cali bnu xujri maaha nin la yidhaaho isagaa sanadka waa nin siqa oo xaafido weeye cali bnu xujri ragga ka dambeeye ama aburawaaxa iyo haytham ibnu malik iyo raggaasaaba ee malaha ku habboonaa inuu hadalka yidhaaha ama waxyaala yidhaahee laakiin cali ibnu xujri xadiidkana kolley waaba ku soo arooriya aharkan saxiixuladabi almufrad buu albaani kuba soo arooriyaa sanadkuna in kolley waa sanad dee marka la eego cali ibnu xujri asal ahaan waa nin xaafidaan leenahay oo iqa xaafid haba ahde laakiin iqo iqa dee ruwaadda kama mida hadalkaasi waxa kolley meel qabta ama hadal yimaadaba ma aha waa cali ibnu xujri ama ismaaciilkani ismaaciil ibnu cayaash weeye ninkan uu maanta ka warinaya ismaaciil ibnu ibraahim iyo ismaaciil ibnu jacfar iyo kuwa ma aha waa ninkii aynu soo marnay caalimka ee reer sham axaadiida uu reer shaam ka warinayen ay xoogeeyaan culimmadu kolley marka ama aburawaaxata yaziid ibnu ayham oo ninkan aburawaaxa yaziid ibnu ayham dee magaciisa waa kan inoo dhan aburawaaxana kunyadiisa weeye waa taabici yar oo taabiciintii yaryarayd ka mida xaafidna maqbul uu kaba cabiro markaa isaga iyo ninkan sheekhiisee haytham ibnu maalik oo ka martaba sarreeyo oo dee isagu nin hiqaah waa isla daba qabuun waa taabiciintii yaryarayde ama kuwii ugu dambeeyey labadooduba ka mid yihiin wax kala warinaya labadoodna kitaabkeennan unbay ku sugan yihiin oo labadan dambaan sheegaya kitaabkan aladab almufrad unbay riwaayo ku leeyihiin ama bukhaari baa la gooni noqday waxwarin uu wax ka wariyo weliba kitaabkiisan uun aladab almufrad ninka dambe waa nin siqaas oo xaafid kaba cabiro ka kale horena maqbul waa cibaaro aynu marar badan soo qaadae maqbul buu kaba cabiraaye bal waxaan leeyahay ee ninka ugu yar martabo hooseynaya wuxuu noqonayaa yaziid ibnu ayhamkan oo haddii aan mutaabaco iyo duruq kale jirin dee xadiidkiisa la daciifin lahaa ee aburawaaxa waana nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey ase sheekhiisanba ama haytham ibnu malik oo isna taabiciintii ugu dambeeyey labadoodna adabkan unbay kuba sugan yihin daba haytham ibnu malik baa wuxuu yihi qaala samictu waxaan maqlay nucmaan bna bashiiri nucmaan ibnu bashiir baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo cala almimbari kolley dee waxaan sikaaru taabiciin kan waa suu xaafid kaba cabiray khaamisuu kaba cabiray nucmaan ibnu bashiir ninka wax ka warinayana kolley asxaabu xoogaayo waa soo gaadhay uune laakiin arrintu waa la kulanka iyo aragtida weeyaan oo de waqtigaa dad saxaabaa oo shaam iyaguba joogay way jireen waayo dhowr iyo lixdankii hijirada ayaa saxaabiga nucmaan ibnu bashiir la dilay waxaan filayaa soddomeyo snood in ku dhowna ama dhowr iyo labaatanna weli saxaabada waxbaa kasii jooge laakiin xagga mulaaqaadka iyo la kulanka ayaa ictibaartu ay tahay yuu la kulmay weeyaanoo waa midhodhunu ama wixii uu kalaba kulmay taas mumala uga dhigay khaamisa xaafid maxajare wuxuu uhi samictu nucmaan bna bashiirin yaquulu cala almimbari isagoo ku qowlaya oo mimbar korkii ku taagan qaala wuxuu idhi ina lishaydaani shaydaanka waxa u sugnaaday masaaliya jamcu mislaatin weeye waana asharaka ama dabinka ta dambe isla mid yihiin waa dabinaa u sugnaaday iyo waa fukuuqan jamcu fakhin eeg masaaliyana waa jamcu mislaatin fakuuqna waa jamcu fakhin marka waxa weeyaan waana isla miduunoo dee waa waxyaalahan wax lagu ugaadhsan waa dabinadan la dhigo ee dee lagu ugaadhsanayo laisleeya waxa kuu galeen taas baabay tahay kolkol dee iyadoo wax lagu dilayana yaan lagu ugaadhsaninbe bal taasna way jirtaaye wuxuu leeyahay shaydaanku waa shabakado dabidna uu dadka u dhigo oo dee dadkii markaa halkaa uu waxa weeyaan ciddii halkaa u gashay waa hantiyayaayo wuxuu dee isagii bal masalan haleeyey oo raacay bay noqonayaane shaydaanku wuxuu leeyahay marka waana umuurahan dadka ugu qurxinayo ziinada adduunyiya shahawaadkeede markaa deeta ay noqonayaan xisbigiisii ay ka mid noqonayaan kuwi isaga raacaya maqlay ay ka mid noqonayaan dee waa waxyaalahan wax ugu qurxinayo ayaa dabin ah uu iyagii u dhigayo oo kii dee raacay waxaase waxa ugu qurxinayo ku raacay uu dabinkiisii gelayo uu dee noqonayo markaa caynkaasa mid shaydaan dee gacanta uu ku dhigo wuxuu gaadhsaday noqda qabtay uunoo qabsaday waina haddaba taasuu leeyahay shaydaanku waina masaaliya shaydaani wa fukuuqahu shaydaanka dabinadiisa iyo fukuuqdiisu albataru biancumi illaahi waa kibir iyo qooq ancumtii ilaahay lagu kibro oo ruuxii oo dee ilaahay nicmo siiyey haddii uu kuba shukriyo nicmadii ilaahay uguba shukriyu garto ilaahayna waxaan xaggiisa ka yimi quwadiisa iyo aqoontiisa aan nicmo ilaahay siiyuu rabbi ugu shukriyo waa daaco weyn iyo cibaado weyn laakiin hadduu markii dee uu nicmaystay uun kalaa ina alinsaana layadqa an ra'ahu istaqnaa weeye waa sida xaaladaa insaanku yahay markuu arka inuu kaaftoomu kibrayaa qooqayaayo ilaahay u nicmeeyo iskaba iloobayaa wuxuu isagu leeyaho si u helay iyo taas buu kaba dhigayaayoo kale ama dee inuu waxaan bal maalan haddaba kaasoo kale kibirka ancumta ilaahay laguba kibriye in lagu shukriyin waa dabin shaydaan weeyaan oo dee ruuxa halkaa ku dhaca insaankii baanu u qurxinayaaye shaydaan dabinkiibuu galay waa midtaas waa kibirkii isla weyne wey waalfakru bicadaa'i illaahi faan lagu faano caddihi ilaahay oo nicamtaa ilaahay ruuxa siiyey ayuu ku faanayaa oo dadkiibuu ugu faanayaa ee waa nooca kibirkaasuun ah hadduu garto inuu ilaahay nicmo uu siiye ay tahay oo dee uu isagu siiyey oo uguba shukriyo inuu dad hadday dee bal tahay ixsaankeed iyo waxaa mooye inuu ugu faano oo taasoo kale dad uguma faanaa xaggiisa kama dhacayso ee dee laakiin hadday taasi dhacday iyaduna waa fakr ama masaalidii shaydaankaay kaba mid tahay waalkibriyaau calaa cibaadi illaahi iyo isla weyni oo addoomihii ilaah oo la xaqiro wey dadkii oo la yarayso dadkii oo loo arka inaad ka sarraysood waxaad kaga mudantay jirtoy kaaga hooseeyaan waa kibirka dee waana shar siduu rasuulka ilaah yihi shar shaksiga waxa uguma filan haddaanu shar kale la iman oo an yaxqira dee waxa weyn akhaahu lmuslim intaasuun laga helo shar intaasaa uguma filan shaydaan markaa shabakadiina waa ku dhacay waalkibriyaau calaa cibaadi illah waitibaacu alhawa fii gayri daati illah dee hawadu waxa weeye oo wixii naftu doonaysa oo la raaca oobatan dee laguna naar gelayay naftii oo laga xakameeyo waxa weeyaan hawadii oo laga joojiyaana oo wax janno laguma galo haddaba hawadiisii uu raaco fii kayri daati illaahi macnaa waxaan dee isagii naftiisa ay u ilinayso dee ilaah daraaddii ahayn wax daaca iyo wax wanaagsan ahayn taasuu raaco iyadna waa shabaka shaydaan macnuhu waxa weeye markaa maxay tahay umuuraha caynkan ah oo wada macaasiya uu kaba mid yahay alkibriya calaa cibaadillahi kibirkii aan haynay ah in waxa weeyaan iyo tacaadumkii dadka layskalaba weyneynayay iyo taas iyo fahamkii laguma faaniyey iyadoo nicamtii ilaahay laguma shukriyin lagu kibro waxyaalahaasoo dhamme waa shaydaanka shabakaadkiisa waa acmaalo dadka shaydaanku u qurxinayo dee ninkii aan ka soo noqona kolley cadaab laguma mudanaye bal markaa waa asar mawquufa kolley sanadkiisuna dee bal si guud aan leenahaybaa xasan buu inoo noqon xadaثna عaliي qاl xadaثna سfyaan عan abi الزinaadi عan اlأcraج عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم iyada sanadkan waa dadkii dee hiqaat ruwaad iyo rufacadoodii aimadoodii aan soo arki jirnay cali waa ina madini sufyaanna waa ina cuyayna abuzinaadna kolley waa taabici waxa weeyaan gaadhay martabada amiir اlmؤminiin lagu sifeeyey marka la eego xadiidka aqoontii ulaa cabdالlahi bni dakwan acrajna waa taabici kaleo cabduraxmaan ibnu hormuso isna dee marka la eegay sanadkan abuzinaad can alacraj can abi hurayrana asaaniidda abu hurayre kuwooda ugu heer sarreeya ama ugu sixo badan buu sanadkaasi ka mid yahay abuzinaad can alacraj can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anhu qaala xadiidkuna labada saxiixba waa ku sugan yahay ixtajat waxaa dooday aljannatu jannadiiyo wannaaru naarti jannadiiyo naartii baa dooday wa qaala sufyaanu ayضa ikhtasamat اljannatu wannaaru macnaa sufyaan xadiidka markuu warinaya tanna waa wariyo waa isla macne ixtijaajkii iyo ikhtisaamkii qaalat inaaru waa tan doodoodii naartii baa waxay tidhi yarijunii aniga waxay gelaya aljabbaaruuna kuwii jabbaariintaa jamcu jabbaari waaye waa kuwa muraadkooda dadka ku dirqeeya kuba qasbaya ee bal si ay dooneen waxay dan ka gelayaan aanu jirin wayarijunii waxay gelaya oo almutakabbiruuna kuwa dee mutakabiriinta wata aan soo marray waa xaqi oo la diido dadka oo la yaraysto kuwa caynkaasa ujeedo dadka dee sinfiga iyo noocaas dee islaba weyna ama martabadaas ayaa anigay gelaya waqaalat iljannatu jannadii baa tidhi yarijuni ducafaa aniga dadkii ducafada ahaa waa inta badan waxa u badan ducafadii ayaa igelaya wayarijuni waxa igelaya alfuqaraau fuqaradii ayaa igelaya oo macnaa tanna waxay leedahay wax la u khaas yeelayba dadka caynkaase inay aniga ay soo galaan jannadiina waxay leedahayba marka aniga waxaaba dee ah dadkaa ducafa iyo fuqara iyobaaba aniga ehelkayga ah ilaahay wuxuu ihi markaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala liljannati wuxuu ku yidhi anti adigu raxmatii naxariistaydii baa tahay arxamu waan naxariisanayaa biki adiga man ashaau dee min cibaadi ciddii aan doonay addoommahaya kaa umida uma qaala linnaari naartiina wuxuu ku yidhi anti cadaabiya cadaabkaygii baa tahayoo ucadibu waan cadaabayaa bika ay fiika adiga dhexdaada waxaan ku cadaabayaa man ashaau ciddii aan doonay min cibaadiya kaba mid ah ayaan ku cadaabayaa walikulli waaxidatin mid kastana waxa u sugnaaday minkuma oo mid kastaoo labadiinnan kaba mida mil-uha ay maa yamla-ha wax buuxiya oo taasaa ilaahay ugu ballan qaado jannadiina waa la buuxin naartiina waa la buuxin doonaa kolley xadiidka waxaa laba socday ee jannadu iyadu way buuxsamaysaa markaasaa naartiina dee iyadii marka fawj laguba tuuraba maxay odhan sii suuratu qaaf hal min masiid wax lay soo kordhinayaa ma jirto ilaa ilaahay qadamkiisa duldhigoo isku noqoto ay markaa tidhaaho qad qad xasbi xasbi waa iguma filan tahay inta ka horraysa oo dhan dee hal min masiid unbay wadi haddaba mid kastaba waxay leedahay wixii buuxinayay kolley maxalu shaahidkuna baabka wayarijuni lmutakabbiruuna weeye kuwa jabbaarinta iyo mutakabiriinta waa ehlu naar weeye oo maxay ku muteen takaburkoodan iyo isla weynadoodan ayay naarti ku mudanayaan xdثna إسحاaq qال xdثna محamed بن الفضل qال xdثna الوليد بن جuميع عن أbي سلمة بن cabdالرحمن qال أنه qاal waa taabici markaas صaxaabi kama soo nqlinaya lakiin أصxaabtii rasuulku inoogaba warami doonaa siday xaaladoodu ahayd xagga sanadka bal horta isxaaq hay dambeeyo محamed بن الفضل waa ninka labaad waana sida nuskhadayda iyo dee waxaan filayaa horta nuskhooyinka intii aan arkay nuskadan un baan arkay fadlulahi samadna nuskhadiisa waa sida ku sugan nuskadan loo badan yahay sida ku sugan ta kalena maxaa ku sugan maxamed ibn lfadl miya ma fudayl baa mise waa fadl nuskadan casankaan sheegaya ta kale waan arkay balin horta laba nin baa jiro aan filaya labadaba waan soo maray isla dabaqa ah waxoogaa geerideedu dee dhowr iyo labaatan sanadood ha kala dambeeye mid waa nin aynu kitaabkaba kolkol alfaado kalena ha kaba cabireen moxamed ibn lfadli saduusi waa caarib ninkii loo yaqaanay abunucmaan kol abunucmaan baan soo aragnay caaribna waan soo aragnay waa sheekha bukhaari oo moxamed ibn lfadli ninkaas baa la yidhaaho waa caarib ninkaa la yidhaaho kolley laba boqol iyo dhowr iyo labaatankii buu dhintay walow dee taa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midee kuwoodii yaryaraa in kalena waa jiraayo isaguna dee labada kitaab labada saxiixba ku sugan oo ninkan boqol iyo shan iyo sagaashankii hijirada dhinto moxamed ibnu fudayl ayaa isaga la yidhaha moxamed ibnu fudayl ibnu ghazwan moxamed ibnu fudayl ibnu ghazwan ninkaas baa la yidhaha waana nin bukhaari dee kale duu boqol iyo shan iyo sagaashankii dhintay aanu la kulmin ee sheekhyadiisu u sheekh yahay waa dabaqadaa sheekhadiisa sheekhooda weeye isaga sheekhiisa ma aha ama moxamed ibn lfadli sudusina sheekhiisii weeye nusqooyinkeenina waxaa ku sugan waa moxamed ibn lfadl dhib ma laho hadduu saduusi yahay ama caarim yahay dee waynu soo aragnayba iyadoo waxa weeyaan ninkii sheekhiisa ahaa waa sida uu kaga wariyo oo nin marka hore dee uu la kulmay oo axaadiis uu ka wariyo axaadiista qaarkoodna dad ay u dhexeeyaan taasi wax shay mustaqraba maaha oo inuu noqdo laakiin de waayo waa waxa inoo yaala waxaa ishkaal kale kitaabkuma sharxana bal masalan si aan sheegaya ama kitaab cid hagaagu dabdisay oo dee imakaan ogahay ma jirto nusqooyinka qaar ee farta ayaa moxamed ibnu fudayl dhacay kolle waxaan anigu de sa markaa aan leeyahay waxa weeye sawaabku waa inuu moxamed ibnu fudayl yahay melihi in maanta in waxa weeye isagaa sheekha sheekhiisa ahaa oo moxamed ibnulfadlina halkan ma geli karo waayo waan aragnaa ninkuu sheekhiisa inuu waaside kaga wariyo waxaanu leenahay bal nusqooyinkii fartaa barhkoodna taasi haba dhaceenbe moxamed ibnulfadayl taanu leenahay ninka welid ibnu jumeic kaba warinaya ee bukhaari adabkiisa kuma sugan horta mid weeye waa moxamed ibnu fudayl weeye taas oo kale arrin kalena way jirtaayo asarkan waxa wariyey oo bukhaari la wadaagsaday ibnu abi shayba kitaabkiisan almusanaf kitaabkiisa kolley laba meelood buu ku wariyaayo meella kitaabka kolley dhexihiisay noqon meel aakhiradiisa ayay noqotaayoo dee waxa weeye waa kitaabku waa aahaar buu isaga badan yahay axaadiis marfuucana wuu leeya meeshaa dambe dee mala waa sagaal iyo soddon kun iyo dheeraad raqamkaasa waa gaadha halka hore aada ugaba horeyso mujalladaa u dhexeeya marka isagu labada meeloodba siduu ku wariyey waxayd moxamed ibnu fudayl buu kaba wariyey sanadkeenta dambe dee isxaaqa uu la sinaanaya isagu sheekhiisii weeye marka moxamed ibnu fudayl buu ka wariyo taasi iyadu waa mid waa arrin arrinta kale leeyana welid ibnu jumeyc ninka dee kutubta taraajimta inooguma sugan ee ka wariyey moxamed ibnu bukhaari weliba adabkiisa ku suganna moxamed ibnu fudayl weeyo bal markaa tan aniga agtayda waxa weeyaan dee aan raajaxay ama aan leeyahay bal waa sawaabka waa inuu ninku moxamed ibnu fudayl iyo nusqooyinkii saasba ay isku wada raaceen nusqooyinka qaarkoodna waxaa dhaceen khaasatan makhduudaadka ah moxamed ibnu fudayle bal tan leeya taa weeye kolley kitaabka lama taabanaya dee dusha ayuunbaaba lagu qoran karaa nusqo waxaa kuma sugan moxamed ibnu fudayl anigu agtayda sida sawaabka ah weeye inay moxamed ibnu fudayl tahay taasi waa ama isxaaqani kolley isxaaq ibnu ibraahim ama inan rahawey baa moxamed ibnu fudayl wax ka wariya waan soo sheegnay kolkol isxaaq inta badan akhbarana buu isticmaalaaye xadaanaa ma isticmaala laakiin waqtiyada qaarkood waa isticmaalaa oo isxaaq ibnu rahawey haddaan kuma fasirnana xadaanaadana ishkaal ma laha olo xaafid ibnu xajar kolkol yidhaaho xadaanaa aslan maba isticmaalo laakiin dee waa isticmaalaa kolkol eh akhbaranaaba see u badane bal ninka waxaan leeyahay waa maxamed ibnu fudayl ibnu ghaswaan wey ama welid ibnu jumeyc kolley jumeycani waa awowgii weeye welid ibnu cabdilaahi baa la yidhaahaa waa nin reer zuhro ah reer maka ah markii dambe kuufa degay bal taas oo kale ay ma kala duwanoo ibnu maciin ka mid yahay waa siqo ay yidhaahaan waana taabiciintii raggii ugu dambeeyey ayuu noqonaya ee welid ibnu cabdillaahi ibnu jumeyc jumeycani markaa waa awowgii aabihii maaha نزيل الكوفة markii dambe adigu kuufa degay xaafidku kaba cabiro saduuqun yahimu warumiya bitashayuc bal waxaan leenahay ibnu maciin iyo qolooyin kale hayru waaxidin baa tawhiiqiyey ninkan abu salamana waa kaan sheegayay aan soo aragnay qaala wuxu uhi marka abu salamata bnu cabdiraxmaan lam yakun may ahayn asxaabu الnabiy asxaabu rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi asxaabtiisu mutaxaziqiina kuwa mutaxaziqiina xaafid ibnu xajar kitaab waa isagoo weliba asarkan le sanadkiisu waa xasan buu fatxulbaari ku soo arooriyaaye welibana uma teeriya aladab lmufrade ibnu abi shaybun buu u teeriyaa waa mujaladka tobnaad kolley kitaabu ladab ayuu ku soo arooriyaa dee sanadka mu wada dhammayna abusalamata bnu cabdiraxmaan unbuu soo qaaday oo halkaa hore waxba dee kama faa'iidaysanayne laakiin lafdigan mutaxaziqiina bedelkeeda munxarifiina ay dhacday kolle waxaana leeyahay kitaabka fatxubaari weli dabco adag oo hagaag loo dabdiyay alfaadihiisaoo si sheekhu uu ku alifay dee la yidhaaho waa sidii ama waa si ku dhow waxaan filayaa dee horta intan inagayna soo gaadhay mooye ee dabacaad la waday heerkay gaadhi mooyaan shucayb arrawd waa waday inuu soo saaro warumahayo daaru taasiil daar la yidhaha sanado badan bay waday fatxulbaari waa la wadaa sanado badan weliba laakiin iyadana malaa dee wax ruxu qarni ku dhowe waxa bal matalan taasna soo baxay imaka weli war uma hayo bal waxaan leeyahay laakiin dabacaadka badanko aan hayno khaasatan dabcada asalafiya ee ibnu baasna inta hore tacliiqa saddex hore ku lahaa iyo waa akhdaadoodiiyo waxoodiiyo taxriifaadkeedii bay wataan oo munxarifiin waxay ila tahay dee maaha waala uu kitaabka dhacay imakasa baan dee ku dabdisanaynaayo oo tan wey laftigaasi fatxulbaari ha kuma sugnaado munxarifiina oo waa dhinackwal in may ahayn dad leexsan oo dariiqa toosan ka leexsan laakiin taase mutaxaziqiina ujeeddadu waa halka dad in marka la eego in dee mutashadidiinaho ama dee mundawiina calaa anfusihim xidhxidhano oo dhan uno aan dee cid dhex gelin oo taas oo kaleon waxyaala laba iman dad sidaasa may ahayn baa la idhaha in xisqana imanka waxa wey xisqa waa aljamaaca oo ujeeddadu markaa waa mutaqabidiina ama munqabidiina macnaa ruux kastaaba uu yahay mundawi calaa nafsi ruuxaa xidhxidhan ee aan furfurnayn ee bal maalan taas oo kale arrinkoodu may ahayn dadkaa isdhexgala dadkaa kaftama dadkaa waxyaalo bal maalan kolkol dee shicirkii iyo umuurihii wixii u mubaaxa ahaa lama yimaado wixii xaaraamtaa lama yimaad waxyaalo u mubaaxaba ee lama yimaado taa aan iskuba adkayn jaanibkaasna aan jaanibkaasna xidhxidhnayn ayay ahayd oo imanka xataa xadiid marka la eego qur'aanka suuradiisa oo iyada iyo buqare iyo aali cimraan iyo hogaaminayaan baa maxay odhanaysa kaanahumaa xisqaani min dayr sawa si waxay laba kooxood oo dee shimbira ay yimin oo markaa dee qur-aanka ay hogaaminayaan de waa iyadoo saaxibkoodii ay u doodayaani bal waxaan lehay laftigan xisqi waa bimacnaa jamaaca walaa mutawa mutamaumitina kuwa issilciya isdaciifiya oo dee si wax dee bal maalan taas ama khushuucdii iyo xaggii camalkii oo kale iyo iyagoo muujisanaya isdaciifiye iyo taas may ahayn xaaladoodu taa may ahaynba mutamawitina waa kuwa dee kuwa muujisanaya khushuuc daraaddeed ama khuduuc iyo cibaado daraaddeed in dacfi hadday tahay socodkoodii hadday hadalkoodii tahay hadday ficilkoodii tahay umuuraha caynkaasa isjirjirciyana iyagu may ahayn jaanibkaa may ahaynba wey oo sida dee caaisha oo kale ah radia allahu canha lasoo naqliya ruux dee tallaabadii gaabiyey oo suu socda inay aragtayoo deetaa lay tiri maxay maxaa ninkan iyo inahu min alqura waa dee nin ujeeddadu khaashico khuduuco taasu laba imanayaayo deetay tiri kaana cumaru sayid alqura wa kaana idaa mashaa asrac wa idaa daraba awjac wa idaa takalama asmac cumar baa ahaa sayid zuhaad iyo quraadii oo kaleo laakiin markuu socdana tallaabo degdegsan buu ku soconayay hadduu dee bal maalan waaba kan oo dee dulmi dad uma garaacayne laakiin hadday taasi tacziir iyo waxyaala yimaadaana ruuxu xanuunjiye ayuu ahaa hadduu hadlo hadalka waa maqashiinaya oo kale iyo bal dee isaga cumar